barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o eda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa isniin koob iyo tobanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idii kala socotiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo si iskaa wax u qabso ah uga shaqaynaya waddooyinka magaaladaasi iyagoo u kala samaynaya calaamadaha kala haga dadka iyo gaadiidka
dhallinyaradu inta badan waxay jeceshahay waxaa looga shekeeyaa hal abuur ee in wax la sameeyo marka sidaas darteed waxaa bulsho badan dhallinyaro isu timid kabacdi waxaa laga wada hadlay abuur maxaan samayn karnaa waxaa la yidhi bulshadii si aanu u tusno in wax la qabsan karo bal meelaha fudud annagoo og in howlo ka culisi jiraan inaannu ka bilowno waddadan waa waxbaa ka dhiman bal iyada aanu ka bilowno rinjiga marino waxaa kaloo aad maqli doontaan caqabadaha dhallinyarada ay ku keento haddii ay hirgeli weydo fikradda ku jirta amaba laga xado fikraddaasi mushkilad baa jirta horta fikrado badan maskaxda ku haysaa laakiin maalgelin baa ubaahantay fikradda haddii aad baankii tagtid oo talaadee fikrado badan baa hayaa caynka ama fikradda waa laga xadaya baankii waxba kuma siinaya baankii wuxuu kuleeyahy waa inaad u yeedhid qof gaaroonka gaaroogii aa u yeedhina wuxuu kuleeyahay fikradda widorta waa maxay fikraddeeda waa sidaa daakatiraysaa isagii baaba kaa xadaya dhinaca kaalimaha heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka waxaana idinkugu haynaa
dalxiiskeeni goortaa ku beganaa baabuurka saaro galimboon ha jooge gabilay ku dhixiyo boosaasagey waa hagaag waa xasan bulaala dhimbiil xasan waddow aad baad uga bogan doontaan qaybaha kala duwan ee idaacadda sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan toban qof oo isugu jira askariya shacab ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen kadib markii kooxda al-shabaab ay weerar maanta ku qaadeen magaalada baladxaaw oo ku taalla xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay magaalada jihooyin kala duwan ka soo weerareen iyagoo intaasi raaciyey in kooxdu ay ugu horraynba weerareen saldhig militari oo qiyaastii lix kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada iyadoo adeegsaday gaari miinaysan kadibna weerarka bilaabay sida uu sheegay mas-uul hore uga tirsanaa maamulka baladxaaw weerarka labaad ayay ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala gudaha magaalada beledxaaw iyagoo adeegsaday isla farsamadii ay saldhiggii hore u adeegsadeen dadka deegaanka ayaa sheegay in rasaas xoogan halkaasi la isku weydaarsaday waxaa kaloo dadka deegaanku ay sheegeen in ay jidadka ku arkeen qaar ka mid a al-shabaab inkastoo markii dambe ay ka baxeen kadib markii ay soo weerareen ciidamada dalka kenya duufaanta irma ayaa la filayaa in ay maanta hoos u dhacdo oo isniina iyada oo kusii socota dhinaca kale gobolka florida waqooyigiisa iyo sidoo kale koonfurta georgia sida ay sheegtay xarunta saadaasha hawada qaran ee maraykanka inkastoo haatanba saadaasha hawada ay ka digayso in waxyeela ay sababtay irma ayaa haddana waxaa la sheegayaa in dhinaca koonfur bari ee xeebaha maraykanka ay sababi karto xaalad khatara oo bini-aadinimo iyo mid ku timaada dhulka ay ku dhufanayso duufaantan warka ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in xarunta saadaasha hawada ay sheegayso in duufaantan laga cabsi qabo inay ku dhufato dhinaca bari ee gobolka florida iyo sidoo kale dhinaca koonfur bari ee georgia ilaa iyo gobolka south carolina isla caawa
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay waxa aad dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa muddooyinkii u dambeeyey wada shaqo ay iskaasi wax u qabso ah ay uga wadeen magaalada iyagoo waddooyinka magaalada ku waday howlgal ay ku samaynayeen calaamadaha kala haga dadka iyo weliba gaadiidka waddooyinkaasi adeegsanaya dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid maxalin isxaaq uu la kulmay qaar ka mida waxaana uu nooga soo diray warbixintan dhallinyaradan oo samaysay isxilqaan ay uga shaqaynayaan wadooyinka laamiga ee dhex mara waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa isugu jira habla iyo wiilal kuwa oo sheegaya in si iskaa wax u qabso ah ay shaqadan u wadaan mustafa xaarin oo ka mid a dhallinyarada shaqada wax ka wada ayaa v o e da uga warramaya howlaha lagu qurxinayo wadada laamiga ah ee xaafadda israac dhallinyaradu inta badan waxay jeceshahay waxaa looga sheekeeyaa hal abuur ee in wax la sameeyo marka sidaas darteed waxaa bulsho badan dhalinyaro isu timid kabacdi waxaa laga wada hadlay war maxaan samayn karnaa waxaa la yidhi bulshadii si aanu u tusno in wax la qabsan karo bal meelaha fudud annagoo og in howlo ka culisi jiraan inaannu ka bilowno waddadan waa waxa waxbaa ka dhiman bal iyada aanu ka bilowno rinjiga marino si at least bal dadka iyagu inta la- ay imaanayso xilli traafiko laysin la isweydiin doono iyo sharci darawalnimo inay iyagana caawiso biliicdiina soo celiso marka eh, waxaan is leenahay bulshadu dhallinyaradu ha la arka tilaabadii bulshada halkan ha laga galo waxyaabaha ka waaweyn oo horumarka magaalada ahna dadku wax walba kama shaqayn karaan laakiin dhallinyaradu waxay ka shaqayn kadhaa waxyaabaha horumarka magaalada ah oo qurxintii magaalada waa ogtahay dhallinyaradu hadda social media la haysaa sawirada aada loo galaa marka meel qurux badan oo iyagu ay samaysteen inay sawirada ku galaan meesha kuwa tahriibay ay dad kale meelay samaysteen sawirada kusoo gelayaan Eh, mustafa eh, waxaa jirta in dadku ay su-aalo badan isweydiin karaan dhallinyaradan cidda ka maalgelinaysa howshan eh, cidda eh, hal abuurkeeda iska lahayd marka su-aalaha si dadku ay fakar badan uga helaan xitaa cidda idin maalgelisay ama cidda idinku dhiirigelisay shaqadan oo la ogyahay inay tahay howl aada u adag u baahan eh, waqti xoog iyo dhaqaalaba Eh, runtii ma jirto hay-ad maalgelisa noocay tahayba ma jirto dowlad kale oo kharash ku bixisa oo maalgelisa barnaamijkan waa isku tashi een, xooggii baan la nimid een, dowladda hoose ee degmada gaalkacyo baa waxay noo keentay oo aanu ka soo qaadnay rinjiga aanu marinayno nagu taageertay ta annaguna xooggii baan la nimid marka haddan waxaan rabnaa bulshadu kambaniyaasha iyo dadka la midka ah inay agabka loo baahan yahay meesha in looga shaqeeyo ay ku darsadaan dadkuna waa runtaa mashruuc baa madaxa ka galay hay-ad baa madaxa ka dhashay hankii oo dhan baa burburay labaatankii qofoo kusoo madha sideed iyo toban ka mida waxay ku dhahaysaa een, hay-adee fangaraynaysa kharashka bixinaysa Eh, dhaqaala dhaqaalahan iyo lacagta lagu qaatay yaa bixinaya mashruucan yaa qaatay bay ku dhahayaan marka kuwo badanna wadaniyad baa ku jirta laakiin waxaan hubaa dadka qalbigooda aad buu fiican iyagoo saas kule markaad tiraahd cid wax ku bixisay male ciddii ku tiraahda lacag baan ku bixinay inta soo qabatid noo keen shaqaduu kula gelaya horuu kuula shaqaynaya markaad tirahdid eh, cidna maahana waa iskaa wax u qabso jaabaha afrikaan waxa ay ka mid tahay koox gabdha ah oo si bilaasha uga shaqaynaya qurxinta iyo xaaqista laamiga xaafadda israac waxa ay ka warramaysaa sida ay howshan ugu dhalatay bilowgeedii Een, horta waxaan kuga- ugu hambalyaynaya reer gaalkacdaan ahayn gabadha keliya ka shaqaynayso waxaa ka shaqaynaya gabdho fara badan laakiin codkii gabdhahan ku hadlaya marka runtii gabdhaha reer gaalkacyood markaan halkaa ka shaqaynayno eh, dadku waa laba nooc qof inta soo mara ku yidhahda walaal maanta dhan baad shaqaynaysa kan kuna siiye iyo nin inta sidaa kuu fiira yidhaahda marwa gabdhaha halkaana camal la-aantii waa ka badatay Eh, walaali ma gurigaaga soo xaaqatid walaal waxa weeye gurigaygana waa soo xaaqday markaan gurigayga soo nadiifsado waqtiga shaqadu bilaabato eh, waqti runtii aad iyo aad eh, waqti qof kasta ay howlihiisa gaarka ahaa uu soo dhameeyey waxa weeye intaan shaqada xaafadda soo dhammayno haddana ama shaqa wax barasho ama shaqa caf- xaafada aan ka qaban lahayn intaba intaan soo dhammayno ayaan waxaan ku shaqaynaa een, shaqadii magaalada bartankeeda ahayd waxa weeye laamigu waa- laamigaa weynaad sheegtay waxa weeye dad badan baa maraya qofka ku caayaya qofka ku ammaanaya qof wuxuu ku leeyahay horey u soco Eh, sida mustaf sheegay dadka qayb baa ku oranaya bajad magacayaad ku cunteen ijaabo waa markii ugu horreysay oo gaalkacyo ee sidan dhallinyaro inta isu xilqaanta ay ka shaqayso waddada laamiga ah ee dareen caynkii ay kugu beerto markaad hawshan bilowdeen iyo maanta oo ay meel fiican idiin marayso maalintaan hawsha bilownay dadkii bilaabay way yaraayeen mashruuc magaaladana waad aragtayo hadda waayadan waxaa aad u badnaa sheeka la yihahdo igu sawir marka qofka maalintii u horreysa shaqada bilowna waxay dhalinyaradana yidhahdaan war ma waxaa wadaan sheekada igu sawir oo halkaanaad sheekada uga haraysaan waana tii de inta badan dadku ay aaminsanaayeen laakiin maanta oo meeshii aan ka bilownay iyo meesha maanta aan marayno ma- waxaan la shaqaynaa time isleeg waqtiga isleeg ee aan shaqayno waxa weye maalintii koobaad aad ba u yareed intii la qabtay maanta oo maalintii shanaad oo shaqada socota ahna waxaan qabanay qiyaastii intii afartii beriga ka horreysay aan qaban jirnay in la eegan maanta qabanay intaan waxay ku tusinaysaa dadku siday eh, u soo dhiiranayaan qof walba dhinaciisa shaqada ka qabsanayo waxa weeye cidna kama xigto eh, cid gaara bajad gaara iyo hawl gaara iyo shaqo gaara ku qabanaysa ma jirin qof kasta waxa weye shaqadiisu qabsanayay een, hawshana dhinaciisu ka gelaya cabdirashiid cali warsame oo ka mida ganacsatada degmada gaalkacyo ayaa dhallinyarada ku howlan ka shaqaynta waddada laamiga ah ugu deeqay riinjigii ay marin lahaayeen wadooyinka waxa uuna dhallinyarada ku booriyey inay sii wadaan shaqooyinka sida iskaa wax u qabso ah looga shaqaynaya degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigu waxaan meeshaan keenay rinjiyadii waddada lagu calaamadin lahaa taas baan ugu deeqnay aniga oo kombaniga opec general training ka mid ah runtii waxay isticmaalayeen rinjiga loo muxuu ahaa guryaha la mariyo ma aanay haysan wax agaba dhallinyaradaas iyo dadkaasi n waxa ay samaynayeen waa wax iyagu yacni voluntary ay ay u qaateen taas waxaa waxay keentay in annagu aan keenno qalabkaas dhallinyaradaas waxaan leeyahay ha la garab istaago midka mid caagid biyaa keena mid lacag keena mid rinji keena mid dhagax keena dadkaas waxay u baahan yihiin garab istaag waa markii ugu horraysay oo dhallinyaro isxilqaantay ay isku howlaan ka shaqaynta waddo laami ah oo dhex marta gaalkacyo iyaga oo marinaya riinji bixinaya astaamaha dadka iyo gaadiidka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
mar kale duhur wanaagsan idilkiinba intana dhegaysanaysaa halkani weli waa halkaad weli nagala socotaan aan raahdee waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda iyo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo leh hal curis islamarkaasina ku fikera in ay soo kordhiyaan wax bulshada ku cusub oo iyagu ay wax ka faa'iidaan hase yeeshee caqabadaha xilliyada qaarkood ka hor imaada waxaa ka mid ah inay waayaan dhallinyaradaasi awooddii dhaqaale ay ku hirgelin lahaayeen fikirada ay maskaxda ku hayaan sidoo kalena waxa ay dhallinyarada qaarkood ka cawdaan in xilliyada qaarkood ay ku dhacdo in laga xado fikradda ay hayaan haddii ay bulshada la wadaagaan wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa magaalada jabuuti kula kulantay mid ka mid a dhallinyarada arrimahan u dhuundulela xilliga ugu fiican ee ay wax soo saarto maskaxda bini'aadamku waa xilliga ay yar tahay ee qofku uu dhallinyarada yahay islamarkaana uu doonayo inuu dunida wax ku soo kordhiyo noloshiisana uu bedelo balse caqabadda ugu weyn ee dhallinyarada qabsata xilligaasi waa dhinaca dhaqaalaha mana jirto cid ka maasha oo ka mir dhalisa fikradahaasi curdanka ee dhallinyaradu ay soo waariyaan balse waxaa dhacda in la xado oo si qaldan loo isticmaalo hindise uu qof dhallinyaro ahi la yimid mana jirto degmadeenna cid arrintaasi ilaalisa farxaan waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi aaminsan in dunidan maanta la yska xado fikradaha ayna muhiim tahay in dhallinyaradu ay arrintaasi ka fakeraan waxa uuna dhallinyarada kale ugu baaqayaa in ay xafidaan riyooyinkooda ay qalbiga ku hayaan ayna la sugaan xilliga ilaahay uu dhaqaalo fiican siiyo ama ay helaan cid garanaysa oo ilaalinaysa xuquuqda hindisaha uu qofku la yimaado mushkilad baa jirto horta fikrado badan maskaxda ku haysaa laakiin maalgelin baa u baantay firkad haddii baankii tagtid oo tiraadee fikrado badan baa hayaa caynka mar fikrad baa laga xadaya baankii waxba kuma siinaya baankii wuxuu kuleeyay waa inaad u yeedhid qof gaaroonkaa gaaroonagii aa u yeedhinna wuxuu kuleeyahay fikraddaa widorta waa maxay fikraddeeda waa sidaa dagitiraysaa isagii baaba kaa xadayaba kuma maalgelinayo lacagta isagaas ka qaadanaya isagaa wx iska samaysanaya adna fikradaada cilda ku dhimantay qalbigaagii niyadaadii baa down noqonaya down waayo fikro badan baa ku haysaa maskaxdaadii inaad wax soo saartid baad doonaysaa inaad shirkada isu iibsatid baad doonaysaa jabuutika inta wax soo saartid baad doonaysaa oo lacag saa ku hesho horta ba iska adagtay kolkaa fikradaada xaggaa ba ku dhimatay marka had waxaad leedahay haddaad dhalinyaro tahay ood hami hayso haddaad dhaqaalahayn waa ka kac waxay dee haa waxba kuguma tallaba fikradaadu iyo hamigaaga waxa loo yaraata kugu yeella mama jirtaba adig shaksiyadaada riyadaada ugu weyn waa maxay aad doonaysid haddii ilaahay wax kusi ilahay baa arsaaqada haya inaad hirgeliso aad qabato
waxyaalo badan baan ku tali jiraa iminka sagalaya inaad qabto hadduu eeba idhaado afar shirkadood shan shirkadood baan iminka ku tali jira inaan keeno dee haddana maanta in wax igu olin baan inyaan u malaynayaa sanadaha soo socda haddaan jabuuti isu joogi lahaa waayo maskaxda ku dhamanaysa dee khalaas in maskaxda ku dhamato dib dibax usoo saareen baa dhici karaysaba waayo haddaad dee fikraddii hayso lacagna hayn maskaxda halkii bay ku dhimanaysaaba laakiin haddaad haysato tusaale ahaan fikrad dadka dhan wax u qaban lahayd oo adigiina dhaqaali aad u hayn haddaad qof u sheegta ka waran uu fikraddii ka mir dhaliyo uu adigiina kugu magacaabo uu kaaga mahadceliyo uu sheego inaad adigu fikraddan lahayd taas ma dhacaysa ma laha ma jirtaa qof samaynaya waa taasi doonto waa dhacayn weligeed ma dhici doonto waayo afrikaa la joogaayo nin kasta oo magac doon weyn shirkadaanaa iskale waa magacay isagoo fikraddii ma leh fikraddii hadduu isagu lahayn uu yidhaahdo ninkaabaa leh waxaa laga odhanaya dor meesha aduu fikradda ma leydi ninkan baal dee waa maalgeliyena hadduu yidhaahdana sharaf dariba way maraysa isagii oo wuxuu leeyahay sharaftaada eeg ya sharaftaada meesha inuu ku dhimi ku xaqiraya hadda wuxuu ku leeyahay war waxaan iska daa maxaa waxaan ma socotabe oo shirkadda ma socota war jubta waxaa kuma soconayaan war iska daa dee isagii baa lacag haya isagii baa magac doonaya dee adna kolkaana ma cidlaa ku dhiman dee marka meeshuu doonaba joogo nin soomaaliya oo odhanaya maanta war ninkaaba fikradda ila yimide oo telefisyon ka soo baxay maba jirtaa bay raatay weli ma rata isaga oo dhallinyarada xusi oranay dhallinyaradaaba fikradda ay keentay inaa maalgeliyaan doonaya ma helin ma dhacayso ma dhacaysaba
marka waxaad leedahay iskala dhima fikraddaada adiga ku dhimanayaaba khalaas de imikadan baa ku dhisan tahay ma imika ku noolshayba imikadan ba haddan la joogo kuma noolid maskaxda iyagoo fikrada ku jiro ayaa u dhatay leeyahay allah u naxariist dee waa sidaan baa noo soo socota allah u naxariist sidaan baa noo soo socotay dee wax khayr qaba ma iska sugina insha allah nin fikra badan hayo iska jiraan asxaabteeda laakiin dajaad buu ugahay wuu iska barjanayaa hadda khalaas waxaa madda doonayaba hade mashquulkiiba jaad buu noqday de khalaas de halkii tegi waayo fikrad markaa kaesid oo fikrad haysid oo lacag haysid markaa fikraddu fiicanta adoo fikra fikraddii haysid oo lacag hayn dee waa iska barjeen jaadkan iska cuno hada khalaas ku dhaafin waqtiga isku dhaafi weyn dad bad badan baa saa noqdoo jiraan dad badan oo saa iska noqdoo jiraan laakiin danu de jaad ma cunay dee waa naawulayan insha allah hadduu ilahay idhahdo dhalinyaro badanna waxaa jirta kale oo meel walba joogta ku dhegeysanaysa oo fikrado maskaxda ku haya maxaad oran lahayd war fikradeyna haysta iska aan waxaa odhan lahaa horta fikraddiila lama intaa lacag u helisiin aa sheegina cid baa u sheegina ayaantaan lacag u heshid fikraddaada samaysado soo saaro laba beera qodata ka dhigan tahay inaada beertan markaa beerid hadhow waxbaa ka helaysaa sooma dee haddaaba fikirkaagii qof u dhibito taleefon saamaan sameynaya inaan laga in laga yaabo inaad inaan laga xado berina de haade berin kale iska beerto beri tolana qof baa ku dacwdini jir inaa meesha waa afrika inaa meesha yurub iyo maraykan maa meesha iska haystaan lama intay wax helayaan ilaahay wax siinayo dee ilaahay lagama quusto horta dee ti ilaahay baa jirta ma garan dee taa ilaahay iska baryo ilamaynta waxay helaysid yanba ilaahay kuu dhiibayo iska sugday waa hagaaga dhegaystayaal farxaan iyo weliba wariyaha v o eda jabuuti aad bay umahadsan yihiin sagal siciid faarax waxaanaad ku dhegaysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantoyda ka imanaya v o a washington haatanna aynu jelincono dhinacii kaalmaha heese ah waa heestii dalxiis iyo weliba xasan waddo dhegeysa haboon
bilaha gugaa dabayshaday ka soo kacay badaosi galabtii daruuraha bilaha gugaa dabayshaday kasoo kacay badaosi galabtii wadadaa ku tagay sarookatoodii gobo yidhi habeenkuun barhtagay xalay goboh yidhi habeenkuun barhtagay xalay daruuraha bilaha gugaa dabayshaday kasoo kacay badaosi galabtii wadadaa ku tagay sarookatoodii goboh yidhi habeenkuun barhtagay xalay goboh yidhi habeenkuun barhtagay xalay udumay dhacaadkiya gulaanti mayay wa bariisada ku soo kuray udumay dhacaadkiya gulaanti kayi dhadhaab ku biibto dhanka bari farqadii cadee lagaga sooganay udumay dhacaadkiya gulaanti maye wa bariisada ku soo kuray udumay dhacaadkiya gulaanti gayi dharaab ku biibto dhanka bari barqadii caddeed lagaga sooganay baabuurka saarooba galimboon ha jooge gabilay ku dhaxiyo wasaasageeyo oo baxaan bixiye dalxiiskeenii goortaa ku begana gaadhi ugulka saaro dhaxan galinboon ha joogee dhaxan galinbey ku dhaxiyo dhaxan boosaasa geeyo oo baxan bixiye dibku iyo ilaa godankii baabili bulbeerahaa gallaydii sideenani garbahay sasaartooy ku badan tahay garbahay sasaartooy ku badan tahay dibku iyo ilaa godankii baabili bulbeerahaa gallaydii sideenani garbahay sasaartooy ku badan tahay garbahay sasaartooy ku badan tahay iyaduna barwaaqada ku baxtayo nimcad gulasii iyo bilaadnagi xariduna bidhaantooy ka galax tidhi beeshuna galadaay ka bogatay
heeskaasi yaa salaam hees xiiso badan matiri waxaan filayaa sahraay in badan baad saa madaxa u luxaysay markuu yidhi maxaan ku idhaha roobabkii sheegay roobabkii waxaa lagu leeya gudgude miraale iyo mayey mayigii haddana maxaan ku markaasaa idhahnaa waxaan bisir mataqaana duufaantii maraykanka ee la sheegaya ah, jaceylkan la safrinayo meel walbaba roobka horle uu ku dhacayo armo wallaahi maxaan ku idhaahdaa waxaan filayaa kolley roobabka iyo duufaanada dhacaya Aad iyo iswadaajay aad.
laakiinse caadiyan seen ku naqaano een, eh, soomaalida horta ninkan dalxiis buu wuxuu wuxuu dalxiisinaya jacaylkii hees qurux badan oo wuxuu soo miro fiican kaxeeyey magaaluu ka soo kaxaynayaa meel buu ku hakinayaa haddana wuxuu Meel kow kale gabadii uu meel buu geenayaa.
geenayaa. dalxiisku intaa uu socdo jacaylkuna waxa weeyaan barwaaqunbuu dhex socdaa meel roob ka da-ay miiraali habeenkii maxaan ku qorax idhahdaa, yaroo soo baxday gudihii maqhribkii da-ay ama fiidkii iyo weliba mayga subxii gelay qoraxdii soo baxday xareed iyo meel fadhida dhulkiiyo qurux badan iyo bilicdaas barwaaqo waa jacayl aad iyo aad u soo dalxiisay aad iyo aad aad iyo aye aad saare maxay noo xiga xasan wadda intaasi aan kaga gudubna iyo heeskaasi dalxiis bal markana dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub horyaalka dalka talyaaniga kooxuhu waxay isku horkeen kooxda inter milan ayaa la ciyaartay kooxda isbaal ee dhowaantan usoo dallacday heerka koowaad waxaana laba gooli waxba inter milan ay ku badisay kulankaasi oo ah mid xiiso badan mauro icardi ayaa daqiiqadii toddobaad hore u dhaliyay naadiga inter milan halka daqiiqadii siddeetan iyo toddobaadna evan berisich uu goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee inter atlana waxa ay la ciyaartay naadiga saswala laba gool iyo gool ayayna kaga adkaatay halka croton ay u socdaashay kaleri gooli waxba ayaana afka ciidda loo soo daray fiorentina waxay ku durdurisay naadiga hellas verona oo ay kaga adkaatay shan gooli waxba halka udinesna ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga genoa balse naadiga ss lazio ayaa waxa ay taariikh u dhigtay naadiga ac milan oo lalahaa sanadkan waa soo hubaysay oo ciyaartooy aad u fara badan ayay soo iibsatay horyaalkan wacdare ayay ka dhigi doontaa kadib markii ciyaar xiiso badan ay naadiga lazio gagadeeda olombico stadium ku martigelisay naadiga ac milan ayaa afka ciidda loo daray naadiga milan afar gool iyo gool ciiryahan immobile ayaa afartaasi gool saddex ka mid ah naadiga kubadda cagta s lazio u dhaliyey halka goolka madiga ee naadiga ac milan ay la timid uu u dhaliyay ciiryahan ricardo montalivo benevento iyo tarino oo wada dheelin gooli waxba naadiga torino ayaa ku wadrinaatay napoli waxa ay saddex gooli waxba ay kaga gudubtay naadiga bolonya maalin kasii horreysana yuventus waxa ay saddex gool waxba kaga adkaatay kievo verona horyaalka waxaa si wada jira u hogaaminaya yuventus oo dhinaca farqiga goolasha ku hogaaminaysa sagaal dhibcood oo saddexdii kulina ugu dambeysay oo ciyaartay waxaana min sagaal dhibco sidoo kale la leh kooxaha napoli iyo inter milan laziyo torino min toddoba dhibcood ayay leeyihiin kulamada kale ee xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid ah dhinaca ingiriiska haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta manchester city ayaa maalin ka hor waxa ay naadiga liverpool kaga adkaatay shan gool iyo waxba shantaasi gool ayaa min laba waxaa kala qabsaday ciiryahan gabriel jesus lorey saney halka goolka shanaadna uu dheliyay ciiryahan sergio guero oo ah goolka lagu furay ciyaarta ciiryahan sario mania ayaa naadiga kubadda cagta liverpool calaamada rosal looga tagay daqiiqadii soddon iyo toddobaad arsenal saddex gool iyo waxba waxay kaga adkaatay a fc barnmouth brighton half albion waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga west bromwich albion everton iyo tottenham wada dhielana saddex gool waxba naadiga everton ayaa guuldaro kala kulantay naadiga tottenham hosbur chelsea laba gool iyo gool iyo kaga adkaatay naadiga leicester city southampton iyo watford laba gool iyo waxba naadiga watford ayaa ku awdroonatay stoke city iyo manchester unitedna kulan xiise badan ayuu ahaa naadiga united oo waayadanba guul ku bilaabanaysay horyaalka ayaa taaka loo dhigay goolashii ugu horreyna waa laga dheliyey sidoo kalena barbaro laba iyo laba ayay naadiga stoke city la gashay naadiga stoke city labada gool waxaa u dheliyay ciyaaryahan eric maxim shabo moting oo ku bilaabay goolkii koowaad daqadii saddex afartanaad islamar ahaantaasina naadigiisa stoke city gool kale oo barbaro u dheliyey daqiiqadii lixdan saddexaad markii ciiryahanada marcus rashford iyo romari lakaku ay laba gool ka kala dheliyeen naadiga stoke city daqiiqadii shan afartanaad iyo konton iyo toddobaad banley iyo crystal palace oo shalay dheelana gool waxba naadiga banley ayaa ku wadroonatay swan city newcastle gool waxba naadiga newcastle united ayaa guusha ku raacday horyaalka weli manchester united ayaa hogaaminaysa oo iska leh toban dhibcood manchester city ayaa dhibco intaas la mid iska leh min toban dhibcood ayay wada leeyihiin chelsea waxay leedahay sagaal dhibcood watford waxay leedahay sideed tottenham hosbur toddoba dhibcood ayay iska leedahay dhinaca iyo spain haddii aynu aadnana waxa ay kooxuhu isku arkeen laganis iyo khitaafe oo wada dheelay laba gool iyo gool naadiga khitaafe ayaa ku wadronaatay maalinta ku xigtana real madrid ayaa mar kale taako loo dhigay gool iyo gool ayay naadiga levente la gashay kulan ka dhacay gegada santiago barnabey stadium ha yeeshee ciiryahan marcelo ayaa daqiiqadii siddeetan sagaalaad naadiga kubadda cagta real madrid rosaha laga siiyey waxaana naadiga kubadda cagta real madrid oo ka ganaxeen ciyaaryahankooda ronaldo goolka keliya ay dhalisay u dheliyay ciyaaryahan lucas fergus daqiiqadii lix iyo soddonaad kaas uu ahaa gool barbara ah oo uu markaasi naadigiisa usoo barbareeyey goolkii uu ka dheliyay ciyaaryahan evi lobes daqiiqadii labayo tobanaad atletico bilbaw laba gool waxba waxay kaga adkaatay naadiga grona seltevigo waxa ay gool waxba ay ku martay naadiga alaves halka real batisna ay u socdaashay naadiga valerial oo guuldaro saddex gool iyo goola kala kulantay naadiga barcelona ayaa waxa ay kulan ka derbiga catalunya ay shan gool waxba kaga adkaatay naadiga isbanyol ciyaaryahan leonel messi ayaa shanta gool saddex ka mid a dheliyey halka labada goolna ay kala dheliyeen jared bk iyo louis suarez oseman dambele ayaa kulankiis ugu horreeyay naadiga barcelona saftay isagoo sameeyey caawintii goolka louis suarez uu dheliyey ciyaaryahankaasi oo dhowaan naadiga barcelona kusoo biiray kagana soo biiray naadiga brusho dodman horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa oo iskale sagaal dhibcood real sociedad sagaal ayaa iska leedahay sevilla ayaa toddoba dhibc iskale atletico bilbaona toddoba dhibcood ayaa iska leedahay leganis lix ayay leedahay dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cismaan dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu joognaa barnaamijka duurnimo ee laantaaf soomaaliga v o a dhallinyarada maanta oo halkan sii wada jira ay idinka daadihinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaan maqalka dhegihiina uga tegi doonaa heesta damal iyo weliba sahra ilays tan iyo intaynu idaacaddeen idaacadda xitaa afarta galabnimo isugu iman doonaana waxaanu dileenahay sidaa iyo nabadgelyo
madgal barwaqaynduka madaala sida damal xadhweynoo daaniyo ku yel hawd ama degal barwaqaynduka madaala yaanka gultegino wuhurukiyo habeenkii yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada adna dayra iyo deeq kolba sideedu daadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin